dad badan oo muslimiina oo laba milyan ka badan ayaa isku diyaariyay inay xajka gutaan soomaalida kow iyo toban kun iyo shan boqol ayaa la malaynayay laakiin tiro ka badan ayaa soo xaadirtay xajka shalay anigu waxaan kamid ahaa dadkii dhagax tuurka tegay waan xajinay dawaabka iyo sacyiga waa marnay tiro badan oo dad ah oo ayaa maray maaragtay amaashi xajka walow ay noo dhiman tahay dhagax tuurka iyo waxyaabo kaleyn baa noo dhiman laakiin nasiib darar waxaa jira hiday soomaaliyeed isku diyaariyey inay gutaan acmaasha xajka horay horeyna aan u helin deegaan iyo muxuu ahaayey adeegyadii ay xaqa u lahaayeen afar boqol xijay ku dhow ayaa maanta codbaahiyaha laga sheegay culimada saaka waa berigii ayaa lais ogeysiiyey inay jiraan siday soomaaliyeed oo aan xajka acmaashiisa shala gudan oo ay ahayd inay dhagaxtuurka maraan dawaafaan maalinta koowaad ciidda ay ka qayb galaan xujaydaasi waxaa la sheegay qaybtay hadda way ila joogaan inay ka yimaadeen koonfurta soomaaliya waxaa soo kaxeeyey kambeniyo oo kambeniyadaasi waxay ahayd inay kusoo daraan culimo u sharaxda acmaasha xajka in ay kusoo daraan dad xajka maarata dawaafiya intaba ma aysan helin ma laha calaamado ay isku gartaan marka saasaa jidha sandheerow wan gartay bal inta aan waan idin kuu faahfaahin doonaa laakiin waxaan rabaa mid kamida xujaydaas oo aan xajiin islamarkaasna aan haysan hoy ayaa wuxuu inala wadaagayaa dareenkiisa iyo bal waxa maanta uu ku sugan yahay bal waxaad ka warantaa waxaa la sheegaa xujay badan oo dhinaca koonfurta soomaaliya ka timi shalay acmaashi xajka iyan maxaa sababay marka maxaa sababay aqoon la-aan waxna wadaa weynay inta la yidhaha wadanka ma kala naqaan waa kala nannay calaama ma lihiin dadka wada wada dharcad yihiin qofba qof weli calaanka dadaa maqan waayeelaa maqan dhalinyaraa ma culamaa maqan oda aan haysano waan isku garana waa weynay waxna wadana waa weynay saasay waxay nagu dhaafeen haddana hoyna ma haysano banaankaan jiifnaa wax wax teendha ma haysano mara ma haysano gogol ma haysano raashinka maraan gulif ku doonaa marna waa helnaa marna waa weynaa waa gartay xijaydaasi dabcan in badan oo waayeel oo waxaan arkaa rag iyo dumar isugu jiro oo banaanada joogo boolaale ka timaadeen soomaaliya koonfurtaan ka nimaanaka koonfur adigu xagee waxaan ka xamar waa gartay galabta maxaa rajaynaysaa marka maxaa isu diyaari waxaan isu diyaarsay dhagax tuur aan isu diyaarsay haddii waxay wadaan waa gartay waxaa galab maanta codbaahiyaha culimada ka sheegtay shirkada carifaad ay ballan qaaday inay acmaashi xajka iyadu maaragtay intaydayn dhiman ay marsiin doonaan waxa soo gaara hadda ma hayno laakiin inaan helno waa rajey wan gartay mid kamida xujaydaas oo kale ayaa isaguna wuxuu ka waramayaa dareenkiisa adeer magaca xasan maxamed baan xasan bal bal adiga ma xajiday haa xajkii weli acmaashiisii ma gudan xajkina wuxuuba hadda ila eg yahay inuuna sheegi doono waayo awel waxaan ku dacna waa nahay weliba hadda ka hor xaj aniga ma imaan inala hogaaminaya nalaka ballan qaaday lacag tira badan waa nalaka qaas saddex kun iyo lix boqol aa layga qaatay saddex kun iyo lix boqol aa layga qaatay banaankaana ka jiifaa guhoy mahayso muskalifaa lana dejiye annaga xaq u lahayd in in in muna lana dejiye carafa ma kashay ya carafa ma kashay carafa haa ma carafa waa nala wanaajiy waa gatay xujay ku dhintay miyaa jira oo aniga saddex goor baan dhimay walaashay hal mar bay dhinto ila socod haddana dad badan baa maqan weli waa gartay dadkii carafa ina geeyey sawma lahayn inay ina geeyaan meelaha kalmuusikada ina caawinayaan shirkadaha markii la doorahayo aniga lay warsado dac baan ahay shirkada wada aad u aqoon badan baan ku ogaa iyagaan doortay asal iyada lacagti halagu iyaga daacada ahludiine halaygu daro malcilahayna sida qashin ugu baadiyeen say naga sameen waa gartay kambeniyada dadka saa u gala maxaa ka kameliga la yihaa freedom midka la yidhaahana keenay isagaa naga mas-uulahay ragga ka mas-uula inta kale hotel waana dejiyeen carafana waana geeyeen laakiin markay mustalifana keeneen sida qashin bayna daadiyeen waana naga dhaqaaday hooy iyo banaanka oradan taaganah hoyna lama siin waxba nooma qaban lalama xajisiin lalama horkicin lalama hogaamin maan cidlaada iyo nagu qubeyna mustalifa nooga tageen
sandheere waxa ay ii sheegeen mas-uuliyiinta carafaad in culimadu markay maantay saakawa berigu cudbaahiyaha ka sheegtay inay jiraan walaalo soomaaliyeed ee aan acmaashi xad ka gudan in kambaniga carafaad uu kaxayn doono dadkan galanta waxaa laga yaabaa inay qeyb ka noqdaan dadka maaragtay dhagax tuurka aadaya Waan insha allah gartay. waxaad ii sheegtaa faadumo tiradan lagu sheegay ilaa afar boqol inay tahay amaba ay ku dhowdahay sidee lagu xaqiijiyey waxaa dad horjoogayaal u ah oo adigu dee dhalinyaro iyo dad aqoon-yahanaha baa jira oo ee dabcan arrintan midday soo jiitamaysay dadkaas ayaa ku qiyaasay in afar boqol ay dadkaani yihiin indhahayguna waxay qabanayaan sandheerow dhammaan tiro badan qaybtooda waxay dulsaar ku yihiin keendooyinka annagu aan degannahay habeenkii laba laba qof iyo saddex saddex qof iyo ayaa meel hal qof ee, loogu talagalay lagu seexdaa ee, maanti banaanadaasay joogaan iyo habeenkii marka gogol loogu talagalay iyo xataa cuntada sida uu kuu sheegayey xaajigu cuntada waxaa lagu qoraa teendhada inta qof loogu talagalay ayaa lagu talagalaa hadday ka dhamaatana waa la arkaa hadday gaarto oo wixii har soo harana waa la siiyaa marka duruufo aada u adag ayaa maaragtay ee ujeedaa soo wajaha